kaliya kaliya waxaad faahfaahin naga siisaa muranka dhaleed ka taagan degmada woodwood degmada hurfadhi aan idhahdii adigu aad ku sugan tahay maanta murankaasoo si weyn looga dareemay deegaankaasi bal faahfaahin naga siis kaliya
degmada marka hore waa nabadgelyo wax dhibi kama taagna xaaladeeda nabadgelyo waa caadi waxaa jira waxoogaa adigu dhib yar oo gudaheeda oo waxoogaa wadooyinkii oo mataqaana ay dada ay goosteen baabuurtuna runtii si aaday uga cadiban tahay intaa un baa dhib jira ma garat taliya taliyaha saldhigga degmada hurfadhi ayaa tahay gaashaanle sare ibraahim cabdi balayax maxaa ilaahay iminka sababay in waddadii bartamaha ee degmada hurfadhi ay xidhan tahay gaadiidkiina ay xidhan yihiin muddo ku dhawaad laba wiika arrimahaasi bal faahfaahin naga sii taliya
waxa weeye dad baa waddada isku haystaa dadkii ilaahay dhulbu ku imtixaamay dad baa doonaya waddadii inay degaan ka samaystaan qayladhaan badanna waanu ka bixinay qoladii maamulka ee gobolkuna dhammaantood waa yimaadeen wax hadal oo laga qabtay iyadoo aanay jirin bay dib uga noqdeen ilaa al aana wadada weli sidii bay uxidhan tahay intaa ma garan guddoomiyihii gobolka iyo duqii degmada iyo taliyihii ciidanka iyo dad badan baa buuhooda ka yimi waana dib ugu laabtan iyagoo farmaran arrintan odayaasha waxgaradka iyo dadka deegaanka hurfadhi ma galeen maxayse xal ah oo oo muuqdo taliya aad noo sheegi kartaa imika
dhammaan maamulkii gobolku barasaabkii iyo barasaab ku-xigeenkii iyo taliyihii ciidanka iyo taliya ku-xigeenkii iyo maayirkii degmada buuhoodle intaba waa yimaadeen hawshaa markii hore odayaal baa galay odayaal baa waxa mataqaanayay xaalaada markii hore galay kadib waxba kuma dhammaan iyagiina mataqaanayay dee meeshii awood ciidan oo mataqaanaaye maamulla may isticmaalin odayayn unbay ka galeen iyaga laftoodu odayaal odayaantiina waxba kuma dhammaanin ballanna waa ku kala tagmaloo si awood ciidan wax loogaga qabto ciidan iyo mataqaanaaye dadkii wax ka qaban lahaa baanu soo kaashanaynaa bay yidhaaheen marka waxaanu ku kala maqanay hadda inay ciidan keenaan awood maamulla wax lagaga qabto intaa ma garan dad badan baa hadda ku dhegeysanaya oo si toosa kaga dhegeysanaya barta internetka ee cagaag dadku bal wadadan laysku haysto taliya noo sharax xaggay martaa matii magaalada gudaheedaba mata dhinacan degmada cegaag aadaa mata dhinaca yeila aadaa mata dhinaca burco aadaa bal noo sharax meesha muranku hadda ka tagan yahay xeesiddu ay ka tagan tahay
wadada waa wadada yeyle wadada yeyle caadiga ahayd weeye wadadii caye yeyle iyo yeyle iyo hurufadhi isku xidhi jirta weeye wadada waa taa haddana in lagu soo baxo oo gobolka lagaga soo baxaan rajaynayaa sidaasaannu ku ballansaneen ma garat ma tan wadadan yeyle ilaa cegaag degmada cegaag sii martaa ee laasan halkaa adamaya wadada dheer miyaa
sidaa weye sidaa weye deegaanka saameyn intee lag ba ku yeelatay wadadan weyn ee halbowlaha xidhan ilaaba laba laba laba wadabaad gaadhaysa saameyn intee ku yeelatay
walahi dhib kaloo weyn dee kuma hayso oo wadadu baabuurta un bay ku haysay baabuurtuna dhinac bay kasoo wareegtaa wax ciladahoo kaleo hadda ka taagan iyo wax weeraroo ka taagan ma jirto way ku habooneed wadadu dee in la furo oo mataqaanay waa meel muhiima cid imika is horfadhido oo mataqaanay cadaawad iska horfadhida ma jirto dhibka taagani waxa weeye dhib ka haystaa baabuurtii waxoogaa meel yar wareega soo maraysa intaa unbaa dhib ka jiraa ma garat haddii baabuurti marday soo marto meel wareega magaaladii ganacsiga baabuurta inta badan shaaha ay ka cabaan hordhamada yimaadaan arrimahaas maynan saameyn taliya ku yeelan karin magaalada dhexdeeda xitaa badeecooyin bay rugayaan sida raashinka bariiska sokorta daqiiqda waxyaabahaas roga markay bakaaradii xagga xagga kasoo wareegayaan taa maynan saameyn ku yeelan karin
wax saameyna kuma yeelano dee raashin iyo wixii magaalada u socdaa nooc kastaba ahaadee waa soo galaa wadaduna dee meel hore kama goone meel magaalada jabaan bay ka go-an tahay meel magaalada ku dhow meeshii ay ka gonayd meel ka dhowna waa baabuurta waa kasoo wareegtaa wax mataqaanay ciladoo weyn oo ka taagan ma jirto wadadu in la furo waa ku haboon tahay insha allahu si deg dega in loo furana waa rajaynaynaa mar haddii dhinacyadii isku hayay deegaanka dhulku ay ilaa iyo iminka wax kale laga laayahay tallaabada qaatan maxay tahay maamulahaan idinku
tallaabada noo qorshaysani waxa weeye awood maamul ciidan inaanu wax kaga qabano ilaa heer gobol ilaa heer degmo waana ku ballansannahay intaa ma garan goorma laga yaabaa in guddoomiyaha iyo iyo mas-uuliyiinta gobolka cayn ay dib uga soo laabtay hurufadhi ee iyagu hawshaasi dhexdhexaadin kari waayey ay dib idin kusoo noqdaan haddana markale ay buuhooda horfal idinku maadaan
waxa weeye si degdega sida ugu dhaqsaha badan baa wax looga qabanaya sida ugu dhaqsaha badan baa wax looga qabanayaa ilaa heer maamul gobol iyo mid degmada si wada ugu dhaqsaha badan baana wax ugu qabanaynaa waana furaynaa wadada haddii idanka ilaahay ka dhigo intaa ma garan su-aasha ugu dambaysa ee ceeg onlineka weydiinaysaa waxay tahay taliye dhinaca cuqaasha degmada hurfadhi iyo isimada iyo waxgaradka iyo ganacsatada iyo ururada bulshada oo arrintan xilma iska saareen sidii wadada hurfadhi loo furi lahaa bal taa mar kale dhegeystayaasha faahfaahin kasi ugu dambeyntii
waa lagu jiraa hawsha hawsha waa lagu jiraa meel fiicanna waa maraysaa inay furatana si dhaqsaa baynu u rajaynayna meel fiican bay maraysaa wadahadalla waa loo socdaa labada dhinac ee mataqaana wadada isku haya qoladii maamulkana inay si dhaqsala noogu soo noqotaan u rajaynaynaa annagu degma ahaana waanu ku jiraa hawshaas oo odayaasheedi iyo waxgaradkeediiba waa ku jiraan sida ugu dhaqsaha badan in hawshaasi u dhamaato usoo afjarantaan u rajaynaynaa kaasi wuxuu ahaa gaashaanle sare ibraahim cabdi balayax dhoolgud taliyaha saldhigga degmada hurfadhi oo goorawe ka warramayay barta internetka ama shabakada ceegaag dot com gaashaanle wey anigu gaashaanle sare meysi gaashaanle ibraahim cabdi balayax oo ah taliyaha saldhigga hurfadhi baad mahadsantahay taliye oo wareysigan khaaska aadna siisay
kusoo celi waad mahadsan tahay wareysigan khaaska aad siisay internet barta internetka ceegaag dot com aad baan kaga mahad celinaa taliye
hadaad joogtaa adigu assalaamu calaykum